bismillaahi raxmaan iraxiim kulanti wacan oo wanaagsan akhyaarta qiimaha leh oo meel walbo aad ku sugan tihiin waa maalin isniina taariikhdu ay ku astaysan tahay sagaaliyo labaatanka bisha seteembar sannada labada kun afar iyo tobanka kusoo dhowaada dhageysiga warka raadiyo wardheer oo dhan iyadoo dhowaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ay dhammaystirtay magacaabista maamulka gobolka shabeellaha dhexe ayaa arrintaasi waxaa si adag kaga horyimid gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe guudlaabe kaasoona diiday magacaabista ku-xigeenada afarta gaaraya ee dhowaan uu soo saartay wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya guudlaabe ayaa waxaa u tilmaamay in haatan aysan suuragal ahayn in ilaa iyo afar ku-xigeenaya asiga oo gudoomiye ah aysan kulmi karin magaalada xarunta oo ah gobolka ee jowhar waxauna sidoo kale tilmaamay in dastuurka waxyaabo uu xaq u siinaya maamulka ay ka meermeertay xukuumadda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka taasoona ahayd in wadatashi lagala qaato ku-xigeenadiisa cidda noqonayso gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe ayaa haatan ku doodaya badinta ku-xigeenada maamulka gobolka xilli meele ka mid ah gobolkana ay weli ka arimayaan ururka al-shabaab iyadoona u tilmaamay in arrintani ay tahay mid aana haatan suuragal ahayn dhanka kalena aan habbooneen ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk ee soomaaliya cabdiweli sheekh axmed maxamed oo kulan maalintii shalayaha kula qaatay gudaha magaalada muqdisho ee xarunta dalka soomaaliya guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya ayaa raalingelin ka bixiyey qorshihii dhowaan dowladda federaalk ee soomaaliya gaar ahaan xukuumadda ay ugu wareejisay maamulka dekedda magaalada muqdisho shirkad laga leeyahay dalkaasi turkiga ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa tilmaamay in arrintaasi ay ahayd mid qalad ah ayna raalingelin ka bixinayaan xukuumaddana dhowaan ay arrintaasi baaritaano ku samay doonto na tilmaamay baarlamaanka soomaaliya inay ka dalbanayaan in raaligelinta ay ka qaataan sidoo kalena waxyaabaha qaldan la isla soxo gudoomiyaha baarlamaanka soomaaliya oo kulanka shir gudoominayay ayaa waxaa ku wehelinayay lix iyo tobanka xubno ee joogtada ah ee guddiga joogtada ee baarlamaanka soomaaliya waxaana la filayaa dhowaan in loo gudbiyo baarlamaanka soomaaliya arrinta la xiriirta qorshaha wareejinta maamulka dekedda magaalada muqdisho muddooyinkii lasoo dhaafay cabasho aad u xoogan ay kasoo yeeraysay shacabka ku dhaqan magaalada muqdisho gaar ahaan inta ka xoogsan jirtay dekadaasi ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa waxaa uu tilmaamay inuu asiga safarro shaqo ku guda jiray arrintaasina ay u dhacday qaab farsamo haatan ay diyaar u yihiin dhankooda in wax la saxo innagana waxaan rabnaa guddiga joogtada xukuumad ahaan inaan abology u soo gudbinno arrintaas ma ahayn arrin runtii ku talagala waa garan karnaa xurmada uu leeyahay golaha shaqada aan hayno oo dhanna waxaa weye inaan ka jawaabno marka waxaan idinka codsanaynaa in golaha kalena aad gaadsiisaan idinkuna aad naga aqbashaan in ay ahayd inaan soo gudbinno aniguna runtii dardaarankaaan ka tegay markii aan baxayay saas ahayd laakiin guddiga iyo wasiirka guddiga uu ku jiro keligii ma ahayn shan xubin bay ahaayeen oo hawshaas aan u xilsaaray aniga in ay golaha la wadaagaan oo hawshaas inta golaha uusan soo noqon la dhammaystiro marka inaguna qoraal baan isu qoraynaa guddoonka laakiin arrintaas inaan runtii udurdaar ka bixinayno golo ahaan cudurdaarka bixinayno on behalf of our minister of my minister inaan cudurdaar ka bixinayno waxaan idinka codsanahayaa oo golaha sharafta leh iyo guddoonka aan ka codsanahaya inay arrintaas sidaas barwaaqsadaan ma ahayn runtii arrin ku saabsan inaan la tixgelin waxaan idinka codsanahayaa oo golaha sharafta leh iyo guddoonka aan ka codsanahaya inay arrintaas sidaas ugarwaaqsadaan ma ahayn runtii arrin ku saabsan inaan la tixgelin codkii ka soo baxay waana waxaan intaasoo guddiya intaasoo howla intaasoo bahalkii aan u magacawnay warbixinadooda aad ugali doontaan marka taas idinkeedin la jirtaa haddii aad naga aqbashaan waad ku mahadsantihiin laakiin waa wax un adinka idiin yaalla oo aad ku talagelaysaan dhanka kalena gudoomiye ku-xigeenka guddiga arrimaha guud amniga iyo federaalisimka ee baarlamaanka soomaaliya daahir amiin jeso ayaa soo dhoweeyey raaligelinta ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya uu ka bixiyey qaladaad la tilmaamay inay galeen xukuumadda soomaaliya taasoona la xiriirtay wareejinta maamulka dekedda weyn ee magaalada muqdisho oo muddooyinkii lasoo dhaafay xoogsatada dekeddaasi ay si adah kaga cabanayeen arrintaasi iyadoona wararka qaar ay sheegayaan ilaa haatan dekedda magaalada muqdisho inaysan ka soconaynin wax howlo shaqa oo ku aadan dhinaca daahir amiin jeso ayaana tilmaamay in arrintaasi ay ka qaateen dhowaana loo gudbi doono baarlamaanka intiisa kale lana filaya dhowaan in sidoo kale ra-iisul wasaare cabdiweli sheekh axmed uu hortaga baarlamaanka
shalay guddiga rabnaa guddiga joogtada ee baarlamaanka waa shari ra-iisul wasaarahana waa u yimid khaldaadkii jiray in la saxo ayaa uu soo jeediyey inay khaldaad jiraanna waa lawada qirtay de waxaan umalaynaa mar haddii ra-iisul wasaarahii inta uu yimid ou yidhi waxay qaladeena waxaan rabnaa inaan isla saxno wixii baarlamaanka qaraarkiisii aanan apologize uu ka bixiyey waxa weeyaan waxay u taallaa in apologize-kaasi ay qaadanayaan iyo inay qaadanayninba waxay u taallaa guddiga arrim guddiga joogtada iyo barnaamijka baarlamaanka ayay u taallaa go-aanka waxaa iskale baarlamaan weynaha laakiin inuu noo yimid ra-isul wasaaraha ou arrintaas apologize ka bixiyey waa waa waa sax waana run su-aal badanna waa la weydiiyey oo ku saabsanaa nidaamka ay wax u socdaan iyo sida loo xallin karo shaqaalaha soomaaliyeed ee dekeda ka xamaashee cabashadooda runtii magaalada laga wada hadalaayo arrintaasna waxaa weeyaan wuxuu noo sheegay inay dhadhowdahay oo ay meel fiican marayso ra-isul wasaaraha noo muddooyinkii lasoo dhaafay ayaa waxaa jira hadalhaynta ugu xooganay magaalada muqdisho inay ahayd xamaalatada dekeda weyn ee magaalada muqdisho kuwaasoo gebi ahaanba loo diiday in wax shaqo ay ka qabtaan dekeda weyn ee magaalada muqdisho warar laga helaya qaar ka tirsan shaqaalaha ayaana tilmaamaya haatan in turkiga ha shirkadooda ay danaynayso shakhsiyaad gaar ah oo la tilmaamay in haatan liisaskoodaba lagu dhawaaqay kuwaasoo si gaar ah kaga howlgeli doono dekeda weyn ee magaalada muqdisho shaqaalihii hore kaga shaqaynaya dekeda ayaa lagu qiya ilaa iyo shan kun iyo jajaba iyadoona haatan la tilmaamay in shaqaalaha dekeda keliya laga dhigayo waxaan ka badnayn shan boqol oo ruux arrintaas ayaana caqabad ku noqon karta familo badan oo soomaali ah halka warkaasi aad kala socotaan waa raadiyo wardheer xaalad nolol xumo aada u xoogan ayaa waxaa laga soo sheegayaa qaybo ka mida gobolka gado iyadoona meelaha qaar la tilmaamaya inay ka jiraan biyo la-aan baahsan waxaana maamulka deegaano ka tirsan gobolkaasi uu tilmaamay haatan in xaaladda deegaanadaasi ay si aad ah u sii liidato marba marka ka dambeyso deegaanada qaar ee gobolka gado ayaa haatan waxaa ka jira nololxumo aada u xoogan oo dhanka biyaha iyo cuniyari ka jirta iyadoona loogu baaqay dowladda federaalk ee soomaaliya hay-adaha samafalkaba in gurmud deg deg ah ay la gaaraan deegaanadaasi dhanka kale meelaha sida aadka biyo la-aanta looga sheegaya waxaa ka mid ah degmada dhoobley deegaano hoos yimaad oo ka tirsan gobolka jubbada hoose waxaana sarkaal ka tirsan ciidamada dowladda oo lagu magacaabay heybo uu tilmaamay inay u kala qoondeeyeen sidoo kale dadka iyo dunyada ka cabaya halkaasi kuwaasoo la tilmaamay in habeenkiina la siinayo xoolaha halka maalintiina loo qoondeeyay in bulshada ay cabaan maadaama biyaryari aad u xoogan ay ka jirta deegaanadaasi haddaan annaguna deegaanka waxaan dareemaynaa baahi badan oo biyaan dareemaynaa oon badan kulayl badan roobkii xilligiisii oo soo dhawoon haddana la helin aad baa kayrada iyo baahida biyuhu u badan tahay iyo oonka laga soo cabanayo dadkuna maysan helin wixii hadda ka horreeyay hay-ado samafal oo caawiya ama dawladaha maxaan ku rahdaa deega ama dawladaha soomaaliyeed dawlad soomaaliyeed dadku waa dad soomaaliyeed oo maysan helin caawiya dad kale usoo gurmadana maysan helin dadkuna dee dhulkana ceel badan male waa dad tahay oo ceelku waa magaalo hebel baa ceel leh ma aha dhulka inay biyo ku jiraan dadkaas wallahi baahida biyaha waxaan odhan karnaa aad iyo aad bay u badan tahay way badan tahay saa'id bay tahay weliba dalka oo dhanna way saamaysa xukuumadda soomaaliyana waxa ay baaq u dirtay baarlamaanka dowladda federaalk ee soomaaliya oo haatan ay horyaalaan dhowr hindiso sharciyeed oo ay gudbisay xukuumadda soomaaliya si loo meelmariyo looguna adeego bulshada ka hor sannada labada kun lix iyo tobankoo la doonaya in dalka la gaarsiiyo doorashooyin madax bannaan oo ka dhaca soomaaliya ra-iisul wasaare ku-xigeenka soomaaliya ahna wasiirka waqaaftiiyo diinta ee xukuumadda ridwaan xirsi maxamed ayaa ka dalbaday baarlamaanka soomaaliya inay meelmariyaan hindiso sharciyeedyo dhowra oo uu tilmaamay inay kol hore u gudbeen halka kuwo kalena haatan ay danaynayaan inay soo dedejiyaan wuxuuna baarlamaanka ka dalbaday ama ka codsaday in hindise sharciyeedyadii hore loogu soo gudbiyay ay meel mariyaan si loogu guulaysto hadafka la leeyahay sannadda labada kun lix iyo tobanka waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid ah adkaynta shuruucda darka dalka iyo iyo hirgelintooda waxaa runtii xukuumaddu ay ku ballanqaaday haddan kalfadhigan baarlamaanka cusub ee shanaad waxaanu horgeyn doonaa shuruuc fara badan ilaa saddex iyo labaatan sharci oo ay komishinadaasi ugu horreeyaan dhisidooda oo ay ka mid yihiin shuruucda kale ay lagama maarmaan tahay in lagu shaqeeyo wasaaradaha iyo dalka ay ku shaqeeyaan oo ilaa toddoba ka mid a hadda ay baarlamaanka hor yaallaan ayaanu ku ballansannahay baarlamaanka commitment baan runtii wadagelaynaa oo markhaati ka noqon doona madaxweynaha waxa commitmentkaa runtii wadageli doona xukuumadda iyo golaha shacabka waxaan runtii soo jeedinayaa in baarlamaanku uu aad u shaqeeyo wakhtiga dhow oo ay kalfadhigan ay ku qaataan howlahaasi aasaasiga ah runtii inay hirgalaan saraakiisha ciidamada dowladda federaalka ee soomaaliyana waxay ugu baaqeen dadkii hore kaga barakacay deegaanka ceelgaras inay dib ugu soo laabtaan deegaanadooda iyagoona ballan qaaday inay adkay doonaan ammaanka deegaankaasi iyo tuulooyinka hoos yimaado oo horey gacanta ay ugu dhigeen ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya iyo kuwa amisom oo isgarabsanayo maamulka ayaa waxa uu tilmaamay in haatan dadka laga dalbanaya in dib guryahooda ay ugu soo laabtaan maadaama laga guulaystay sida hadalka uu dhigay ragga cadowga ee lala dagaalamayo ula jeeda al-shabaab kuwaasoona gebi ahaanba laga saaray deegaankaasi iyo tuulooyin dhowra oo hoos yimaado waxa uuna tilmaamay xaaladda amni ee deegaanadaasi haatan inay tahay mid la ysku hallayn karo dadka ceelgalaas iyo deegaamada ku dhow dhowba way barakaceen waxa weeye cadowgiibaa ka qaxiyey fanaanadu u diray awalna wuu ku hilbaqabtay shacabkuna dee shacab wuxuu ahaa awal aada u ilbaxaa oo maaragtay xagga cunno yari iyo maaragtay caafimaad la-aan siday isbitaalada kala noqoto hadday noqoto maaragtay xagga waxbarashada hadday noqoto walaalow intaan ciidamada dowladda soomaaliyeed iyo ciidamada amisom aysan soo gaarin bay waxay ku amreen inay qasab uga baxaan sidaas baa ka bixiday annaguna dee meelihii aan maaragtay aan ka qabanay amnigeeda waa sugnay shacabkana waxaan rabnaa haddii ilaahay waxaan ugu baaqayaa inay guryahooda kusoo laabtaan nabadgelyadeeda waa la sugayaa hadda xaalku waxa weeye meel fiican buu mari doonaa insha allah maalmaha soo socda xagga nabadgelya sidii hore oo cadowgu u geystay bay qabaan mooyaane ma ka baqayaan ciidamada amisom iyo dowladda meesha gacanta ku dhige in amdaro uga timaado deegaanka ceelgaras ayaa waxa uu ka mid yahay deegaano dhowr oo soo galay gacanta ciidamada dowladda federaalk ee soomaaliya dhowaan xilli hore ay kaga arrimi jireen xooga ka tirsan al-shabaab kuwaasoona isaga baxay ugu dambeyn dagaallo xoogan oo ay kala kulmeen ciidamada dowladda iyo kuwa amisom oo isgarabsanayo dadka ku dhaqan deegaanadaasi ayaana hore kaga barakacay halkaasi ayaga oo ka baqdin qabay waxyeello kasoo gaarto dagaalada u dhexeeya labada dhinac ee isku haya hardanka siyaasadeed ee dalka soomaaliya sarkaalka ugu sarreeya ciidamada hay-adda nabad sugidda qaranka soomaaliya ee gobolka hiiraan ayaa waxa uu ka warbixiyey dhallinyaro la tilmaamay muddooyinkii lasoo dhaafay in iska soo dhiibayeen magaalada beledweyne ee xarunta gobolkaasi kuwaasoo hore kaga tirsanaa xoogaga ururka al-shabaab taliyaha ciidamada nabad sugidda gobolka hiiraan ayaa waxa uu tilmaamay in dadkani ay yihiin kuwa ka faa'iidaysanayay yabuuhii dowladda federaalk ee soomaaliya ee afartan iyo shanta cisho ayagana ay soo dhoweynayaan cid walbo iska soo dhiibayso waxa uuna tilmaamay howlgallo ay ka sameeyeen gobolka sidoo kale in ku guulaysteen inay gacanta kusoo dhigaan rag ka tirsan al-shabaab howlgalladaas ayuu tilmaamay inay sii soco doonaan tan iyo inta laga xaqiijinayo xaaladda ammaan ee gobolka hiiraan kadibna laga arriso doono waxa laga yeeli doono meelaha kale oo uu tilmaamay inay ku sugan yihiin ururka al-shabaab oo u tilmaamay haatan inay ka warhayaan dagaallo dhexdooda ka dhexeeya deegaanada qaar ee ka tirsan gudaha gobolka hiiraan waxaa jiray ilaa dad ilaa tiro sideed gaarayso maxaa ku dhahay maleeshiada al-shabaab ka tirsan oo iskusoo dhiibay ciidanka iyo askari maxaa ku dhahay maleeshiada alurorka al-shabaab ka tirsan oo iskusoo dhiibaysnay gacanta nabad sugidda ee degmada beledweyne oo hadda gacantaan ku hayno kolley xukuumadda maxaa ku dhahay muddo afartan iyo shan beri oo fursaday siisay afartan iyo shantaas beri nin halaal intuu dhiibay maleeshiyada ka tirsan cafiskii dowladda siisa uuna mudan yahay kolley howlgal markuu bilaaw yahay ilaa iyo markuu dhammaanayo tirada marba waa isbedelaysaa howlgalkaana howlgal cayiman oo maxaa ku dhahay wakti ku eg maaha ilaa waxaa waaye si cad magaalada looga wada sifeeyo ama guud ahaan gobolka kolley markii laga gaaro dantii ugu laga lahaa ee lagaga sifeeyo gobolkuuna wax kala cadaa doonaan ninka al-shabaab lagu tugmay iyo ninkii kaleetana markaasuna la kala saaray run ahaantii xaalada guud ee gobolka maxaa ku dhahay al-shabaab ayakaaba ka maxaa ku dhahaye gaxkugabad khilaafna u dhexeeya maleeshiyada oo haynaa meelo isku dirireen sida tuulada ceel la helay oo kaleeto isku dhacay ka dhexdooda ku maray oo siyaasad ahaan iyo mabda ahaanba ayaka ku kala tagay wax hadda cabsi aada laga cabsado goobaha dowladda ee gacanta ku haysta gobolka hiiraan inta badan ma jirto dalalka ciraaq iyo siiriyana waxaa la tilmaamayaa inay sii kordhayaan duqeymaha ay geysanayaan maraykanka iyo xulafadiisa kuwaasoona ka dhana kooxaha daacish ee ka dagaalama dalalka siiriya iyo sidoo kale waddankaasi ciraaq dowladda turkiga ayaa la filayaa inay ku biirto howlgalka ka dhanka ah kooxda daacish ee dhanka cirka ah ee la doonayo in looga itaalroonaado iyadoona la tilmaamaya haatan duqeymihii dhacay dalkaasi dalalkaasi ka dhacay in lagu dilay dagaalyahano kor u dhaafaya ilaa iyo afar boqol sida ay sheegatay dowladda maraykanka ค รับ warkii oo aad kala socoteen raadiyo wardheera khiyaarta aynu jecelnahay waa naga intaa warka waxaa idiin akhrinayay anigoo ah maxamed nuur amiin tan iyo intaan mar kale dib u kulmaynan waxaan idinkaga tagayaa sidaa iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh